war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay weerar lagu beegsaday saldhigga xalane ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinay waxaa cadowga halkaas uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jira caddaan iyo madow kuwaasoo xilal sare ka hayay hay-ado iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda bayaanka waxaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahad celinaya allah subxaanahu wa tacaala oo owliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagardaamooyinka iyo shirqoolada ka dhanka ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xusuusinayaan cadowga saliibiga ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan ciidanka towxiidka si walbo ay dhagaxaan iyo dhufayse isugu wareejiyaan ama isaga soo horumariyaan dabadhalifyo murtadiin ah oo ay xabadda mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfidooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wqaatiluuhum xata laa takuuna fitnat wayakuuna addiinu lilah fain intahaw falaa cudwaana ila cla alaalimiin sida lagu helay xogo horadhac ah weerarkan duqaynta ah ee lagu beegsaday xerada xalane waxaa lagu dilay saddex ka mid a shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho iyo sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidanka yuganda ee qaybta ka ah duulaanka shishayaha ay ku soo qaadeen dalka muslimka ee soomaaliyeed halka lagu dhaawacay laba askari oo iyagana ka soo jeeda dalka yuganda horey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ula beegsadeen saldhigga xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya waxaana weeraradaasi isugu jireen kuwo toos ah oo camaliyaad istishaadiye inaqmaasiye isugu jira iyo sidoo kale weeraro duqaymo ah kuwaasoo gallaaftay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan duulaanka shisheeyaha lagu soo qaaday soomaaliya